horta waxaan joogaa tripoli sababta aan u joogo waxay tahay dowladda libia ayaa waxay noo fasaxday inaan tago xabsiyada soomaalida ay ku xiran tahay maalintii lasoo dhaafay ee khamiista ayaa maaragtay laba xabsiyaan tagay dhowr soomaali oo ku dhibaataysan oo runtii aada u dhibaataysan ayaan kala kulmay marka qaar ayaa waxay yidhaahdeen waa noqonaynaa marka waxaan u bilaabnay processkii waxaa ka jira qaar marka ayaantaana waxaan ku mashquulsano meelaha ay soomaalida joogaan sidaad qabtid wadankiisan aada u weyn saddex mar ayuu ka wen yahay soomaaliya marka soomaalida badanna waxay gacanta ugu jiraan nimanka la dhaho meelaha ay joogaanna meela ay dada gacanta ku haysa maaha marka sidaas darteed kuwaa horta la la looma tegi karo maanta maalin waa maalin sabti ah maanta waa maalin ay dabaaldegayaan maalintii ay maaragtay dowladii kadaafi dhacday ayay ayay guushii iiga gaareen ayay u tahay sidaas darteed maanta maalin sabti ah shaqa marka intii ayaan maaragtay adu ilaa yidhaahdo aan haddana maaragtay aan booqan doonaa xabsiyo kale oo ay soomaalidu ku jirto haduu ilaa yidhaahdo inta ay lasoo qaadi annagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa la soo qaadi karo inaan soo qaadno wadan kusoo celina ayaa naga go-an ambasadore markii aan fiirino wadanka libiya dabcan qaxooti fara badan oo soomaaliyeed ayaa in muddo ah halkaasi ku dhibaataysnaa haba ugu badnaadaan dhallinyarada iyagu ka gudbaya wadamada deriska la-ah libiya si ay ugu sii gudbaan talyaaniga iyaga oo qudaraynaya inay yurub gaaraan dhibaatada iyo saameynta halkaasi ka jirtayna way adkeyd hadda tirada rasmiga ah ee dadka tahriibayaasha ee xabsiyada aad ugu tagteen ama aad ku booqateen intee bay gaarayaan imisaadse ku guuleysateen inaad xabsiyada kasoo sii daysaan horta marka ugu horeysa maaragtay tirada guud meeshaan joogto waxaa lagu qiyaasaa shan kun ilaa iyo todoba kun inta maaragtay ku jirto hadda labada xabsi aniga aan tagay maaragtay soomaalida ay ku jirta isku isku dar waxay ahaayeen boqol dhalinyaro wiilal iyo gabdho u badan marka libiyiinta waxay leeyihiin anaga haddaan dadkaa idayno way baxaayaan maaragtay waxay aadayaan maaragtay badday kalahayaan sidaas darteed anaga inta aan sii deynayna laba ma-uun bay noqonaysaa in dowladda soomaaliyeed waxeed usoo diyaariso ay maaragtay waraaqada usoo diyaariso ay meeshaan ka qaado hoos u wado ama maaragtay hay-adaha samafalka sida u n h r ka ayaa meeshaan waxay ka wadaan maaragtay iyaga mashruuc kaasoo ah in aan rab inay noqdaan soomaaliya noqdaan in loo qaado wadanka maaragtay naajer xero qaxootiya laga sameey nasiib darase maaragtay soomaalida waxaad moodaa intooda badan inay rabaan inay naajer aadaan oo xagka damac maaragta jiro in maaragtay meesha laga qaadi doono laakiin sidaan ka warqabno maaragtay aan ognahay maadaama aan safiirka soomaaliya ee yurub aan ahay yurubtii runtii hadda dadka sharciga ku jooga ayay shuruucda kasoo qaadaysaa marka way adag tahay runtii dhalinyaradaas inay helaan in dib loo qaado oo yurub la dejiyo waa tahay ambasadore markii aan fiirino ee dadka ee aad dhex gasheen ee taariibayaasha ah ee soomaalida ah ee imisaa ogolaatay in dalkoodii dib loogu celiyo imisaase aqbashay inay qaxootinimo ka doorbidaan wadankooda oo wadanka niger loo qaado runtii hadda anigu markaan guud ahaan magaalada trip guud ahaan soomaalida intaan arki waxaan ku qiyaasaynaa boqolkii sagaashan inay rabto inay tahaybaan ama ay maaragtay loo qaado meesha jaziira meesha waxay dhahaan naajer inta dhimanna maaragtay ay rabaan soomaaliya in lagu celiyo isniinta waxaan ay soomaaliya aada ugu badan tahay ilaa iyo boqol iyo afartan iyo sideed xabsi ay ku jiraan meesha booqaay waxay dhihi doonaan laakiin qaar badan oo hadda magaalada banaankeeda meelahaan degan aan is aragnayna waxay leeyihiin maaragtay waa xaroodaynaa galayna waxaan xerooyinku galaynaa si naloo qaado oo naloo diro maaragtay naajer aan u aadno oo naajer taqaana oo wadan afrikaan ah xerada hadii ay bixiyaan maaragtay yurubta ayaa maaragtay qarashkiis bixiyaan ayaa meesha laga furay taa oo macnaheedu yahay maaragtay in kuligooda inay helaayaan maaragtay qaxootinimo ma ah loo ballan qaaday ay codsadeen maaragtay un ay codsadeen boqolkii laba ayay codsadeen in maaragtay laga qaado meeshaas marka nasiibkooda daban hadda annaga dawlad ahaan mas-uuliyadda naga saaran waxay tahay in maaragtay inta rabto inay ku dhibaataysan meeshan inaan kasoo qaadno laakiinse haddaan kuu sheego dadka meesha dhalinyarada meeshaan timid waa waxay mareen cadaabtii ugu xumeed adduunyada bini aadin maro waxaa la ii sheegay dadka waxyaabaha kamid ah ay iiga sheekeen waxaa kamid ah in kaadidooda acwaan waxaa kamid ah meesha qolkii qol maaragtay toban qofood ama shan qofood seexan karta ayaa waxaa lagu seexinayaa boqol qofood marka dhalinyadii waxaa ka buuxsamay cuduro ay qaadeen cuduro cuduro aada u fara badan oo ay maaragtay cudurka qaaxada uu kamid yahay ma waa tahay marka ambasadore marka ka sokow in dadkaasi aada dowladda libiya aad kala hadashaan dhibaatada haysata dibna ay xoriyadooda u helaan maxaa bedela oo dhibaatadii ku dhacday ee aad kaga hadlaysaan ama dowladda libiya aada kala xisaabtanteen
gacanteena ku jirta intaa iigan ku haya waxaan arkaa wax weyn waayo qof lala hadli karo meesha ama ku dhegeysa malax darteed maaragtay dadka kanna maaragtay waxay gacanta ugu jiraan magafiyaal oo maaragtay naxariislaawayaal ah oo dadka aada u garaaco aada u dilo oo aada u dhibaatay maaragta marka arrintaas ay og yihiin adduunyada dhanaa ka hadashay meelo badanaa lagu soo qoray in meeshaan dadka lagu dhibaateeyo dadka lagu kala iibsado maaragtay meel kasta ayaa lagu qoray adduunyada dhan baa u timid oo loo sheegay dhibaatada ka taagan libiya in dadka lagu iibsado dadka lagu garaaco dadka lagu xasuuqo sidaas ay tahayna waxa waaye awood ay wax ku qabtaan malaha wadankao dhan iyaga gacanta kuma hayaan waa tahay marka hay-adda qaxootiga adduunka un c r iyada ma kala hadasheen oo arrintan qaabilsan maadaama dadkanu ay dad qaxootiya yihiin oo nolol raadisa dhibaatana loo geystay maadaama iyadu mas-uuliyad gaara ay ka saaran tahay iyada marka ugu horeysa aqoonsiga inta laga aqoonsan yahay wadankan laga aqoonsan yahay naftiis aada buu yaryahay iyaga awood kumalaha wadanka kan todoba wada inay maaragtay la hadlaan ay soomaaliya kamid tahay eritre kamid tahay inta nafto marka meelaha qaarkood anaga aan tegi karna iyaga looma ogolina sidaas darteed waxay ka qaban karna halkaan laakiin maadaama mas-uuliyad ka saaran tahay meelahan ay sii jojoogaan oo marmarka qaarkood xerooyin baa loo qaadaa inay maamula oo kale ay dadku qaadanaa jir laakiin awood ay halkaan dawladdan kuleeyihin malaha wadankan ay kuleeyihin malaha mana laha maaragtay waxqabad hadda la dhihi karo waxaasay qaban karaan laakiinse maaragtay way joogaan halkaan waa tahay maanta qeybtii ugu horreysay ayaa magaalada muqdisho kasoo degtay oo ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan dowladdu ay kusoo dhaweeyeen garoonka aadan cadde tirada dadka aad soo sagootiseen misey gaarayaan marka hore waa tiradaas waa koob iyo toban qofood oo markii hore isqortay ay dhahday maaragtay degdeg hanala qaado koob iyo toban waa tirada lasoo lasoo qaaday halkaan laga soo qaaday marka laakiinse waxaan rajeynaynaa goordhow ilaa iyo toban beri gudahooda ilaa iyo adiga haddii hadda waxagaagaa ilaa iyo konton qofood kale inaan soo qaadno waa tahay marka dadkaasi iyagu aqbalay inay dalkoodii ku laabtaan si nolol ka duwan noloshii hore ay u galaan maxaa qorshaha oo dowladdu ay ugu talagashay oo ah inay dalkoodii kusoo laabtaan keliya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga soomaaliya ayaa arrintaa horta amray isaga ayaa qorshaheedii waxeeda gacanta ku haayo anagana maaragtay ka ka ka qofka loo xilsaaray ah maaragtay ergeyga gaarka madaxweynaha arrinta xilsaarayna waxyaabaha aan soo qaban waxaa kamid ah in dadkii marka ugu horeysa horta loo helo in maaragtay la qaadi karo yurubka ayaa european union maaragtay midooda yurub ayaa horta kharashkii oo waxay siiyeen kharashkii ugu badnaa ay siiyeen maaragtay hay-adan i o m ta iyo u n h c r ka dadkaas soomaaliyeed oo meeshaan ku dhibaataysan halkaan laga qaado ama naajer loo raro marka qorshaha maaragtay hadda ariskiis ma haayo laakiin su-aashaas ama madaxweynaha ama prime ministerkii uu ka jawaabo maaragtay aniga amarka madaxweynaha ayaan fuliyaa intaan joogaa isaga ayaa igu amray inaan halkaan joogo ilaa arrintaan kasoo dhamay maaragta hadda maxaa marka idiin xigi doona qorshihiinan maadaama hadda qeybtii ugu horreysay ee aada u soo dirteen soomaaliya oo kow iyo toban qofooda qorsho kalena uu weli dhiman yahay qorshooyinka dhib waa meeshii soomaalida ay joogto inaan tagno aan maaragtay ay ku xiran yihin inaan tagno oo dawladda faraha ku hayso inaan warsano hadday rabaa inay baxaan kuwa rabo inay baxaan inaan soo qaadno waxaan kaloo rabaa inaan ku ku sheego qorshaha maaragtay ee yurubta ay lacagta ku bixinaysa waxaa kamid ah in qofkii ilaa lix bilood lahaayo maaragtay hadduu magaalada xamba uu joogaayo hadduu gobolada kale uu tagaayo lix bilood laga warqabo in markuu yimaadana lacag gacan lacag ilaa iyo laba kun ku dhawaad maaragtay doonta laga sa marka adiga qofkii shaksiga meesha imaana ilaa iyo lix bilood baa maaragtay laakiin meesha gacanta ku haynaysa maaragtay iyo u n h r